bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo sidii dhibic shan migahartis mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado waxaan ahay liibaan cabdi ciise barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado toddobaadkan waxa ay marti ah maamulaha iskuulka hayaan ee laanteeda cadaado xuseen cali sahal ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado waxaad sharaxaad inaga siisaa xaaladda waxbarasho ee iskuulka hayaan bismilah alxamdulilah anigoo ah xuseen cali sahal ahna maamulaha dugsiga ganacsiga iyo sayniska hayaan ama dugsiga sare hayaan waan dhowahay raadiyaha cadaadana waan soo dhaweynaa waryaha ka socda ee liibaan run ahaantii haddaan warbixin yaroo kooban kaa siiyo dugsiga sare hayaan qaybta ama laanta cadaado runtii waxaa la asaasay shan iyo tobankii bishii toddobaad laba kun toban iyo shantii wuxuu ka kooban yahay dugsigu sida caadiga ah ama iskuulaadka ay u samaysan yihiinba waxaan ka kooban yahay dugsigu brimarigii qaybta dugsiga dhexe iyo secondary labadaba runtii haddaan maaragta faahfaahin kooban kaa siiyo iskuulku wuxuu ka kooban yahay ilaa lix fasal iyo xaafiiska iskuul ku shaqeeyo haddii maaragta aan faahfaahin yaroo kooban kaa siiyo xilliyada iskuulku uu shaqeeyo laba xilli aan shaqaynaa xilliga hore subaxii waan shaqaynaa labiyo tobanka subaxnimo ilaa laba saac iyo bar dadka waaweyn oo adhaltiga ah magaalada maaragta inta badan aan fursadaha heli karin xilliyada kale ayaan maaragta u shaqaynaa ilaa shan fasalna waa haynaa subaxa hore oo morningkii qaata casarada ilaa shan maadayna maalintii qaataan sidoo kale waxaan shaqaynaa xilliga habeenkii oo ayagana dadka maalintii subax hore shaqooyinka aada ee dadka shaqeeya xamaalatada u badan iyo dadka meelaha safarada gala ayaan habeenkii sidoo kale u shaqaynaa ilaa waxaan haynaa ayagana shan fasaloo kala duwan habeenkii labada labadaas xilli aan shaqaynaa sidoo kale khamiisii jimcaha waxaan u shaqaynaa dad yaroo kooban oo maaragtay aan barno waxyaabaha badisiga ah waxbarashada ah sida soomaaliga iyo carabiga wixii la mid ah sidoo kale haddaan kuu taabto tirada ardada ee guud ahaan iskuulka hadda register garaysan ee dugsiga dhexe iyo sare u register garaysan waxaa weeyaan boqol iyo siddeetan arday kuwaasoo isugu jira ardadii dugsiyada dhexe iyo kuwii sare labadaba sidoo kale waxaan haynaa kuwo oo ayaguna dhismo ku jiro oo arday lasoo dhisaayo loo diyaarinayo macnaha inay fadhiistaan fasalladii dugsiyada dhexe ama dugsiyada hoose qaarkood kuwaasoo ayaguna broseskooda weli uu socdo markii broseskaas tababarkaa ay soo dhamaystaan waxa laga qaada imtixaanaad qaarkood waxay fasalada u qalmaan afaraad qaaraa tegaya qaaraa saddexaad tegaya qaaraa shanaad noqonaya markii la dhiso ardadaas brosees ku jirtana adugu ilaa boqol ayay gaarayaan hadda sidoo kale waxaan rabaa tirada macallimiinta noo shaqeyda inaan iyagana wax yaroo kooban ka bixinno macallimiinta guud ahaan ka howlgasha iskuulka labada xilli waa toban macallin ah ka howlgasha kuwaa isugu jira macallimiin facultiga educationka waxbarashada inta badan maaragtay ka soo qaatay shahaadooyin ilaa toddoba macallin ayaa nala joogta sidoo kale waxaa jira kuwo ayaguna waxbarashadii ama facultiga educationka weli wada oo safarka ku jira isla markaana ayaguna saddex gaaraya sidoo kale guud ahaan macallimiinta noo shaqeeya intaas ayay gaarayaan waxaa sidoo kale jira qaybo barayfad oo galabkii aan maaragtay mujtamaca uga faa'iideyno sida ardada iskuulaadka hoose dhexe sare ka dhigata magaalada kuwa ay ku bartaan luqadaha sidoo kalena aan ku barno maadada oo maaragtay maadooyinka xisaabta fiisigiska chemistry biologiga ayagana oo xilliyada galabkii waxaan howlgalnaa ayadana sideed saaci bar ilaa laga gaaray koob iyo tobankii barka sidoo kale ardada aan qori karin farta carabiga ayagana si gaaraan waxaan ugu shaqaynaa tobankii barka ilaa laga gaaro koob iyo tobanka barka macallin gaara u xil saaran runtii adhaltiga dadku qaar kolleyba qofba fakarkuu ka haysto unbuu ka tacbiiriyaa markii laga hadlayo adalti marka la yidhaahdo dad badan adalti waxay ka aaminsan yihiin waxyaaba aan maaragtay u qalmin oo runtii fahamka ay ka haystaan inta laga dhihi kara adaltiga taariikhdiin marka la fiirsho waa waxbarasho muddo dheer soo socotay adduunka hadda meelo badanoo ka midana sida ay hadda u shaqayso ayay uga shaqaysaa inkastoo markii mujtamac caalamka loo fiirsho midka dalkeenna ay nooga duwan yihiin adduunka waxaa ka jirto manaahiij iyo system u gaar ah oo dadka adaltiga loogu talagalay oo dowladaha ay qorsheeyaan kuwaa oo lagu soo kobciyo dadka fursadaha ayagoo yaraan waxbarashada u helin jiritaanka ay caalamka ka jirtana waa wax maaragta qof kasta ogsoon yahay sidoo kale dalkeenna way ka samaysantahay waxbarashada iyadoo sidaasoo kale ah laakiin waxaan kaga duwannahay inaanan qorshe gooni ah ama manhaj u qaas ah dadkaani iyo nidaam u gaara aysan lahayn laakiin falilahi alxamdu ardadan caadiga ah oo nidaamiga buwaagta ay qaataan macallimiinta waxu dhigta unbaa wax iyagana waxu dhiga casraday qaataan ay la qaataan xilliga unbaa wax yar laga maaragta badan yahay innagoo kale hadda waxaan shaqaynaa labiyo tobanka subaxnimo ilaa laba saac iyo bar subaxii alsaydi ilaa shan maaday qaataan sidoo kale ardadan oo habeenkiina waxay soo galaan labiyo tobanka ilaa labaatan iyo shan meelahaas ilaa saddex saac ay baray gaareen xilli marka macquul kaliya xilligaas unbaa difference u dhexeeya maahane waxbarashadu macallimiintu waa macallimiintii caadiga ahayd oo sida caadiga wax bixinaysay buwaagtuna waa buwaagti wax marka oo differenceyo weyn oo ama laga cararo ama si kale wax looga tarjumaad qaldan laga bixiya ma jiraan waxaan isleeyahay deegaankeenna dadka hadda adhaltiga ka qaranjabiyey oo waxbarashada adhaltiga bartay dabcan saameyntooda bulshadu inteeda badan way dareemi karaan iskuulaadka inta badan ayaa ka shaqeeya fahamka marka la fiiriyana mujtamaca kaleeta inay wax dheer yihiin maahane waxba kama hawl yara waxbarashada adhaltiga waxay leedahay nidaam loogu talagalay oo dadka lagu qaabilo runtii qofku dee markii uu waxbarasho adhaltiga iska dhiibayo waxyaaba waxaa jira oo macnaha laga maarmaan u ah qofkan in lagu qaabilo for example da-doo kale qofka hadduu siddeed iyo toban sana wix ka weyn unbaa adhaltaan loo tixgeliyaa iyadoo markaa kabacdi ardaygaasi foom laga buuxinayo foomkaasoo mas-uuliyaddiisii waxyaabaha caqabadaha la soo gudboonaaday oo ay ku kallifay inuu baartime wax dhigto markaa kabacdi la taxliilinayo kadib a go-aan laga gaaraa as adhalt ahaan loo tixgeliyaa marka haddaa weydiiday adhaltiga macnaha qofka aa qabataan maxaa ugu yar macnaha su-aashaada ay tahay toban sideed wax ka korreeyaan qabanaa adhalt ahaan u tixgelinaa wixii ilaa toban sideed ka korreeya ayaan qabanaa ardaygaan adhaltiga aan u qabanno markaan ka hadlayno basic educationkiisa ama waxbarashadiisa asaasiga ah ardaygaas marka hore waxaan tixgelinaa horta ardaygaan aqoonta uu u leeyahay ama uu ka bixi karo imtixaanaadaan ka qaadnaa tijaabadas markaan qaadno haddii ardaygaasi arday dhisan oo waxbarasho hore soo maray oo fursado hore ka lumin uu yahay ardaygaasi waxaan siinaa laba sana waxaan siinaa dugsiga dhexe haddii arday for example aan waxbarasho horen soo marin oo ama galaas afaraad iskuul kaga haray ama saddexaad kaga haray ama shanaad kaga haray uu yahay ardayga noocaas ah waxaan siinaa annagoo tijaabinayna aqoontiisa tijaabo imtixaanna ka qaadayna inaan saddex sano dugsiga dhexe soo siino kadibna aan imtixaankii dugsiga dhexe sidaa uga qaadno aduu tiri yeersa ardaygaa siinaa marka inaad arday dugsi dhexe soo gudbido ama dugsi dhexe aa qabato waxay ku xiran tahay hadba imtixaankiisa iyo levelka waxbarashadiisu siday tahay ku xiranta guud ahaan qarashaadka oo iskuulaadka caadiga ah wax oo hadda aan kaga duwanahay oo gooniya ma jiraan inkastoo taageerada hadda iskuulaadka caadiga la taageero aan adhaltiga la taageerin oo fursad taageero uusa helin haddana wax difference weyn ma jiro for example ardayga dugsiga dhexe waxaan ka qaadnaa siddeed dollar secondarygana waxaan ka qaadnaa labiyo toban dollar marka waa laga yaabaa in iskuulaadka qaar aan wax dheernahay qaarna in wax dheeryihiin laga yaabaa laakiin wax oo iskuulaadka kaleeto caadiga difference weyn oo la tilmaami kara ma jiro runtii guud ahaan marka la fiirsho waxbarashada adhaltiga oo soomaaliya ka jirta annagu qaabkii u shaqeeyaan u shaqeynaa oo hadda wax taageero ah oo iskuul adhaltiya la siiyo ama qof adhaltiya laga taageero maybe mararka qaar in la yidhaahdo akhris qorista unbaa dad la baraa barnaamij oo meelaha tuulooyinka iyo laga qabta way jiri karaan laakiin arday caadiya oo waxbarashada isku soo diyaariyey oo shaqooyinkiisii iyo barnaamijyadii ku jiri jiray ka soo tegey islamarkaana qalin buu ugu soo qaatay inuu wax barto adhaltina ah cid inta soo barnaamij taageeraa usoo qabanqaabisay ama barnaamij qola qorshe usoo dejisay oo taageero macquula keentay ama buug ha ku taageereen ama macallin ha ku taageereen ama fakerba ha ku taageereene inay jiraan ma u malaynaayo laakiin alxamdulilaahi dadka mujtamaca deegaanka walba u dhashay waxay iska xil saareen sida dadkaas waaweyn ay fursad ugu heli lahaayeen inay mujtamaca kale la mid noqdaan intii ay ka daba wareegi lahaayeen waxyaabo kale oon maaragtay naftoodan anfacaynin deegaanka marka ay kasoo jeedaan anfacaynin waayo waxaan ognahay adhalti markaan ka hadlayno intuusa bilaabanta deegaankeennan mujtamaca intiisa badan da-dooda ka- ay ka gudubtay heerka waxbarashada waxay ku howlanaayeen waxyaabo badanoo dadka maaragtay aan wax maslaxa ugu jirin for example qaar ka mid a waxay ku howlanaayeen inay iska dheelaan jaraha oo meelahan ay iska fadhiistaan geedaha qaarkood waxyaabo kaleeto iska maaweela ah oo naftoodan anfacaynin dee masiirka ummadda deegaanka degana anfacaynin ku mashquulsanaayeen alxamdulilah hadda inta badan qofkii jaanis helo aan dhalti ah waxaa lagu bogaadiyaa lagu dhiirigeliyaa dhalinyarada ku dhiirigeliyaan wax barto sidaa aragtaanba adalti marka laga hadlaayo mu- dadka aan soo saarnay sanadihii lasoo dhaafay jaamacada hadda inta badan ayagaa dhigta Eh, dadka inta badan fursadaha magaalada ka shaqeeyana ayay u badan yihiin marka ayagiyo marka jaanis helay oo wax ku bartaan ayagiyo mujtamacii kale ama miyiga ku howlanaa waxyaabaha aan falalka aan fiicnayn ku howlanaa macnaha u ah role model waxay ku daya karaan ayay joogaan Een, ayaguna fursaday ka heleen annaga inteenii hadda abuurtay barnaamijkan la dhaltiga u suurtageliyey dadkana waxaan ka faa'iidnaa isleeyahay wax weyn sababtoo isbeddel fiican waxaan ka dareemaynaa in mujtamacii inta badanba ay u gudbeenba qof kasta suuqan leh buu u qaadan lahaa isla markaana waxa uu bilaabay uga- uga mira dhili lahaa mujtamacana wuxuu kula qaybsan lahaa aqoon wuu ka howlan yahay isleeyahay waana mahadsantay Ee, runtii sanadba sanadka dambe waxaan aragnaa in ardada adhaltiga ah ama dadka fursadaha waxbarashada deegaanka raadinayana soo badanayaan annaguna fasilitiska aan ugu talagalno waxaan isku daynaa inaan labanlaabno inkastoonan aanan dabooli karin Ee, inay saameyn weyn leedahana hadda deegaankeennaana kala markaan soo qaadano tusaale dad badan oo hadda sanadba sanad ka dambeeya marka ugu yaraato sanadkii horreeya oo kale for example waxaan qabanay anaga toddobaatan arday wax la mid ah sanadkii ku xigay toddobaatan kalaa ku darsatay sanadkii ku xigay waa kana hadda boqol iyo sideetan sii marayan sanadaha soo socda waxaan rajeynayna inta kasii bataan Ee, keliya waxaa noo muhiim ahaa lahayd in systemka oo adhaltiga ee loogu talagalay dadkaani hagee manhaj ahaa lahayd haddii kale qorsho kale ay ahaa lahayd oo macnaha horumarineed in maaragtay nala ka gacan siiyo ciddii markaa fursadaas raadin karta ama suurto gelin kartaahi ay mujtamacaas ku dhiirigeliyaan inay sida ay ku caawiyaan haddii at least hadday seminaari soo qaban qaabiyaan ay ku dhisayaan moralka dadkan waxbarashadooda ay ku kabaayaan waa waxqabad marka waxa ugu yaro la qaban karaa weyaan isleeyahay in training loo qabto dadkan lagu dhiirigeliyo inay waxaan wax noqon karaan hadaf inay yeeshaan hadafkaasna ay ka miro dhalin karaan intaas hadda waxaan isleeyahay waxa ugu yaro la qaban karaa waa sida guudna qofkii dee adhaltigan hadda dadkan aan waxbarno gacan siin kara Ee, fa- jaanib kastuu uu ka gacan siin karaba waxaan maaragta ka codsanaynaa inay maaragta gacan siiyaan ayagana kolley waxaan dareemayaa kuwii ka horreeyey unbay waddadooda ku joogaan oo haddeerna aan dareemayno inay maarata mujtamaca maarata qayb wax fiican ka qaateen Ee, saamaynta marka la dareemi karo hadda jaamacadaha deegaanka furan marka la fiirsho dadka dhigtaa boqolkii siddeetan waa adhalti dadka adhalti ka soo qalajibiya boqolkii siddeetan Ee, inkastoo ay ku xiran tahay qofba levelka uu dadaalo waxbarashadiisu haddana waxaan dareemaynaa dad badan oo adhalti ah inay dhanka hadda inta badan laga dhaleelo dadkaan adhaltiga ah wey waqtigooda yar qualitigooda saana wax wax la mid ah laakiin reality marka laga hadlaayo dadka adhaltiga ah oo nidaamka adhaltiga soo maray marka loo barbar dhigo ardayga caadiga ah wax oo anigu aan isleena waa la taaban karaa oo isdheer yihiin oo gooniya ma jirto oon kala ahayn inay xilligaas inkastoo ardayga adhaltiga qofka wax bartana ee, uu mujtamaca ka dhex muuqanayo midka nadaamiga ah oo nada- saaxiilayada badan wax dhiganayana dee wuxuu bartuu ummadda kaga dhex muuqan karaa labadooda marka waxay ku xiran yihiin hadba qofku intuu asag waqti bixiyo ee, dadaal uu sameeyo ayay waxbarashadiisa ku xirnaanaysaa taas waa sida caadiga ah Ee, liidnaan guud oo dadka ay ka liitaanna ma jirtaan isleeya aniga aragtidayda Ee, inta badanna hadda dadka macallimiinta noo ah ama dadaalka ugu badan ku bixiya deegaanka ee, inay bartaan facultyga educationka mujtamacana wax baraan isla markaana wax soo saaraan waxay u badan yihiin dadka oo adhaltiga ah waa ku mahadsan tahay marka saameyn badanaa jirta oo ay ku yeelanayso waxbarashada adhaltiga ee deegaankeennan cadaado guud ahaanna dalka wax badan ay ka bedeshaan isleh macallimiintana way ku jiraan macnaha maca arday iskuulkeena ka qalin jebisay isla markaana jaamacadaha dhigata haddana iskuulka wax ka dhiga way jiraan Een, arday ma- macallimiin kaleoo meelo kale loo qaatana way jiraanoo hadda inta badan iskuulaadka nawaaxiga cadaado arday badanaa wax ka dhigta jaamacadana wax ka dhigata oo ardaydeena ka qalin jabiya iskuulka ah isla markaana iskuulaadkana wax ka dhigta annagana waa nala shaqeeyaan tuulooyinka xataa iskuulaadka qaar nooga shaqeeya way ka shaqeeyaan hadda for example godon labo kale xaruna nooga furan ardada qaara ka shaqeyda ee dayan oo kale ardaa ka shaqeysa ee iskuulooyinka marka tuulooyinka furan way ka shaqeeyaan kan gudaha waa ka shaqeeyaan waxaana dareemaynaa isbeddel badan dad noocaas inay ku samayn karaan ayaga deegaanka dadka adhaltiga adhaltigan wuxuu ka shaqeeyaa deegaanka godin labe xarun kaloo hayaan uu leeyahay jirto Ee, runtii arday kala duwana wax dhigata sanadkii lasoo dhaafay ma- sanadkan sanadkii horreeyaan furnay xaruntaas waa xarun deegaankaas ka shaqeyda isla markaana deegaanka isbeddel badan ku sameyday kolley number of students macquula way joogaan macalimiintii loogu talagalan waa joogaan waana xarun caadi oo mujtamaca deegaanka godanlaba aan isleenahay wax badanay ka bedeshay runtii meeshaas waxbarashada keliya hal waxbarashaa ka shaqaynaysa oo ah iskuulo caaliyo nidaami ah oo arday adiga agkiisu ka yaryahay seventeen ama sixteen oo waxbarasho u aado annaga waxaan suurto gelinay dadka caadiga ahaa oo degmada ka shaqaynayay oo deegaankii mas-uuliyiinta ka ahaa isla markaa xirfaduhu ay ka maqnaayeen waxbarashada inaan u suurto gelin inay waxbartaan arday badanaan dhigata xataa dadka ka shaqeeya deegaanka degmada degmada godin labaan ka hadlaya arday badanoo ka mida way dhigtaan insha allahu tacalana waxaan rajaynaynaa inay deegaankaas iyagu degan yihiin sida hadda deegaanka cadaada wax uga bedeleen kuwa adhaltay oo qalin jabiya sanadii lasoo dhaafay inay deegaanka godin laba iyaguna isbedel uga samayn doonaan imtixaanaadkaa soo socda hadda sanadkan soo socdana waxaan rajaynaa qaar badan oo adhalti ah oo iskuulaad drop out ka noqday isla markaana hayaan ay u suurtageliday inay waxbarashada sii wataan inay imtixaanaadka dugsiyada dhexe ka qayb qaadan doonaan hadday galmudug qaado iyo haddii dowladda dhexe qaado iyo haddii daladu qaado insha allahu tacaala imtixaanaadka horta inta badan aan qaadno dugsiyada dhexan ka qaadno kuwa caadiga ah oo imtixaanka caadiga oo naqliga ah annagaa qaadna imtixaanka kale ee shahaadiga ah dugsiga dhexe iyo dugsiyada sarena dugsiga sare waxaan ula mid nahay ardayda dugsiyada sare ee deegaanka oo imtixaanka qarankana waa galnaa imtixaanka daladahana waa galnaa laakiin imtixaanka dugsiyada dhexe dalladaha qaada inta badan sanadkan waxaa la rajaynayaa haddii ilahayd mase noo tilmaamay in ardayda laga qaado imtixaan caadiya oo ay qaadi doonto wasaaradda waxbarashada galmudug insha allahu tacalaana kaas inaan ka qayb galna rajaynaynaa midka dalladda laftigsan aan galno insha allah ardayda mar walbaba ardada caadigaas ardayga markuu secondary ka qalin jebiyo wax badan oo fakera kama haysto habka ama nidaamka u mari laha inuu jaamacad ku biiro laakiin waxaa la sameeyaa tarayninno iyo tababaro kadib iyo aqoon kororsi badan ayaa ardayga wuxuu go-aan ku gaaraa habka iyo nidaamka uu ku dooro lahaa fakaltiga marka uu rabo waa ardaygii asagoo iska xil saara isla markaana seminaarada la tilmaamo ka qayb qaata marka waxaan rajaynayaa inta badan ardada annaga sanadkan in badan ka mid a qaar hataa aan yarayn dufcadii ugu horreeyo kale qaar hataa dhaqaatiir barta oo sanadahan soo socdaan rajaynayna ay dhaqaatiir yimaadaan nidaamka marka ay ku dooranayaan waxay ku xiran tahay hadba qofkaasi nidaamka traininka uu maro isla markaana uu xil iskaga saaro qaabku wax ku dooqa lahaa annaga waxyaabaan ka caawinaa jira oo marka hore seminaaro oo hordhacan siisiina way jirtaa qaar oo consultation wadashan la sameeya way jiraan aan markaa aan gaar leyna siino marka aan ku tawjiihinayno qaabka wax ku dooro lahaayeen runtii waxaan rajaynayaa la qabsiga jaamacadda ee kula qabsadayaan xirfadda ay leeyihiin waxbarasho waxaan isleenahay markii loo fiirsho mujtamaca soomaaliya wax ka barta ardadeenna waxaan is leeyahay waxay ka noqon karaan meel macquul ay ka geli karaan sababtoo ardada soo saarno inta badan anaga ardadeenna waxay ku fiican yihiin luqadda way ku fiican yihiin arday meeshan ka qalin jebiyey luqadda waxaan is leenahay markii loo fiirsho mujtamaca kale waxaan is leenahay hadduusan kaalinta koowaad ahayn kaalinta labaad waa ka galaa inta badanna waxaan la qaato ama subjects la qaato kuwa oo la xiriira educationka marka laga reebo oo gaar ahaan qaarka qaarka oo la xiriira calculationada marka laga reebo inta badan waxay noqonayaan wax ku baxaya luqadda ingiliishka ardaygana hadduu basically ingiliishkana ka dhisan yahay xirfadiisa kale iska normal tahay la qabsiga jaamacadaha ula qabsada way fududaanaysaa marka weli cabasho la xiriirta arday jaamacadda rob out ka noqday oo macnaha xagga la qabsiga rob out ka noqday ama caqabad kala kulmay kula qabsan waayo ma aanan arag marka kuwa hadda sanadka lasoo dhaafay baxay sanadkii ilaa saddex dufcadood aa iskuulkan ka baxday saddexdii dufcadood qaarkood soomaaliya qaar dawladaha iska aaday intuba xiriiraan leenaha fiicanaan leenaha inta badanna waxyaabaha ay hadda tilmaamayaan ama raboodyada aan ka helayno kuwa safe ah waayo aad u fiican waxaana rajaynaynaa kuwa hadda sanadkan bixi doonaan ayaguna sidoo kale inay maaragtay waddadii kuwa hore ay qaadaan isla markaana ay ka miro dhali doonaan fakarka iyo hadafka dheer ee muddada dheer lasoo waday kuwa oo annaga laftirkeennu caqabado badan aan kala kulnay kala kulannay laakiin runtii caqabad kastoo ku qabsata haddii mujtamaca deegaanka aad la degan tahay wax badan ay kusoo korrido dulqaadkeeda waa yeelanaysaa waxaa daran inta wax isku daydo waxaas inay fashilmaan laakiin alxamdulilaahi hadda isku dayi aan ugu horreeyaan samaynay wax weyn ayaa ka soo baxay tirada ardada guud ahaan iskuulkan ka qalin jibiday waxaan rajaynayaa inay boqol iyo afartan ka badan yihiin marka laisku dudaro kuwa meelo kala duwan wax ka barta marka waxaan is leeyahay guul fiican ayaa laga gaara hirgelinta sistamkan adhaltiga ah ee degmada cadaadiya nawaaxigeeda waata xarumo aad ku leedihiin magaalada muqdisho ma jiraan hayaan waa iskuul caadiya oo caana kaasoo qayb nidaamiya leh qayb adhaltiya leh xamar iyo nawaaxiga xamar oo dhan xarumo ku leeyahay xamar gudihiisa ilaa saddex xarumood ceesha biyaan xarun kale ee runtii xarumahaasi qayb oo adhaltiya way jirtaa oo adhalti dadka u shaqeeya way jiraan xarumo caadi oo nidaami oo arday caadi oo uniformka wadata oo xilliyada caadiga shiftiyada caadi laba shifti soo gasha way jiraan marka iskuulka xarumo kale waa leeyahay branjiyan kana annaga branjiyan qaybtan cadaadood branjiyaal kale oo iyaguna gobollada qaarkood laga suurtageliyay way jirtaa branjiga cadaado hadda waxaan ku haynaa adhalti qayba waxaa jiro hadda godin laba kale for example waxaan ku haynaa arday caadiya oo uniform wadata waxaan radeynaynaa haddii ilaahayd ma ayaga laftirkooda iyo kanba inaan maaragtay qayb nadaamiya oo arday uniform qaata aan kusoo darno xilliyada dhow insha allahu tacaala runtii tartamo aqooneedyo way jiraan oo ardada macnaha iskuulkeena gudihiisa la qabto way jiraan waxyaabo badanoo haddana ka dareemayno inay ka soo baxeen na waa miraheeda waa haynaa marka tartamadaas way jiraan laba iskuulan weliba anagu inta badan maamulkeeda iyo aan ku jira anugu oo gacantaan ku haynaa labada iskuul xiliyo ayaga dhexdooda la tartasiyo way jirtaa xiliyada iskuulaadka ayaa gudahooda gaar loo tartasiyo way jirtaa runtii waxyaaba badan oo facilities ah oo innaga hadda aan sida la rabo inaan u qabanno aan noo suurtagelinayno insha allahu tacaala sanadka soo socda aan qabanno noo qorshaysantana way jirtaaho inaa hadda iskuulaadkan oo kaleeta la kala qaado laba xarumood oo kala madax bannaan oo laba meel kala degan isla markaasna laba xarumood oo waaweyn oo mid walba facilitieskada ay wadato in laga dhigo kadibna meel kastaahi ay meesha kale waxyaabaha ay qabanayso ay separate ka noqoto si markaa meel kastaahi si gaara focuska loogu saaro waxyaabaha ka soo baxayana loo taxliiliyo cilmibaaris lagu sameeyo loona hormariyo inaan maaragta dhiiri aan sanadka dambe sameynaan rajayna haddii ilaahayd marka waan qabanaa tartamadaasi inkastoo levelka aan rabi aan rabnay aysan noo gaarin
waa tahay waxaa sheegteen inaad tartamo u qabataan ardayda saamayn intee laag ayuu ku dhex leeyahay tartankaasi ardayda u qabanaysaan
runtii tartan marka laga hadlaayo mujtamaca tartamaya xifaaltan badan ayaa ka dhasha xifaaltankaasna waxay keentaa ardaydu inay casrada akhriyaan sida caadiga marka tartan haddii la yidhaahdo waa qasab in ardaygan wax akrinaayo waa qasab in arday kasta u guulaysto haminaayo marka isbeddel way keeni ardayga inuu wax akriyo dadaalo isla markaana uu ninkan uu ka guulaysto had iyo jeer maanka geliyo marka saameyn way leedahay saameynta caadiga tartamada ay ku yeelato sida ardada mujtamaca caadiga oo tartama haddii waxyaabaha tamaala yacni ay ku tartamayaan waa ogto waxyaalo badan oo waqtiga geliyaan si marka waxa ayagu ay rabaan ay u gaaraan marka ardada marka isbeddel badan ay ku keenta inay wax akhriyaan inay keento casradana ku laabtaan taxliil badan sameeyaan su-aalo badan isweydiiyaan mujtamacana markaa fiirsanaya ama daawadayaashaana waxay keentaa inay xataa yidhahdaan annagana tartamadan lagu soo daro munaasabadaha caadiga ah oo aan qabsanno sanadlaha ah ayaan ardada annagu aan hayno waxaan u samaynaa ardada soo baxda ama aan isnaano ardaygaani hadaf mustaqbala oo rasmi ah oo waxbarasho ah ayuu leeyahay inaan u samayno inaan minxo waxbarasho geyno inaan minxo waxbarasho siino for example waxaa jirto dufcaddii ugu horreeyda oo kale ardadii ugu firfircooneed ee kaalimaha muhiimka ah ka keeni jirtay ama dadaalada ugu badan ku bixi jirta tartamada waxaan u suurtogelinay annagoo la kaashanayna xarumiheenna kale inay helaan jaamacado bilaash ah oo barnaamij qaarkood ay helaan for example qaara hadda waxay bartaan narsin barta qaara shaybaar barta qaara dhakhtarnimo barta intuba waxaan ku weelanay qaab aan maaragtay qarash ahayn sanadkan laftirkeeda ardadii aan rajaynaynay inay dadaalka juhdiga sameeyeen jaamacada muhiimka ah oo waxaa jiro for example hadda sayo kaleeta sanadkan ardaan geynay oo aan geynay caafimaad ay geynaa jirta runtiina markaan fiirinay ardadii bixi kartay waxbarashadana ama tartamada dadaalka ugu badan ku bixinaysay ahayd ardada aan fursad la raadinay marka jaamacadaha ilaa adiga inta badan shan jaamacadood lix jaamacadood xiriir fiican la leenahay sanad kasta ugu yaraan wax ka helnaa ardaygii marka annagu aan isniraanno ama aan u garanno inuu ardaygaani focal point u yahay ama kooxda uu markaa ka mid yahay gruubkaas uu yahay qofka ugu muhiimsan u yahay ama qofka labaad yahay waxaan u samaynaa inaan fursad waxbarasho oo jaamacadaha waaweyn ah aan maaragtay la raadinno inta badanna hadda waa ku guulaysana kuwii aan qaadnay oo fursadaas waan siinay runtiina waa dareemi kartaa culays badan ay leedahay inaad jaamacad aad haddaad maanta raadido frii ku raadido aadan heli karin markii iskuulkaaga intuu soo qaado ayadoo wax jaaj ah kugu gelin aad ku dhigato muddo afar sana ah qaab free ah oo aan maaragtay cid kugu soo xadgudbayda iyo cid maaragtay kaala laabanaysa aysan jirinin marka annaga waxaan gelinaa ardaygaas xafladaha yararka munaasabadaha bogaadinta iyo dhiirigelinta marka laga tago inaan ardada aan isleenahay hadaf muhiim ahay mustaqbalka waxa keliya waxbarashadooda inaan ku gacan siina inay waxbarasho jaamacadeed dhammaystaan
waa tahay iskuulka waxaa dhigataa arday aad u fara badan ma jirtaa arday aan awoodin fiiga inay iska bixiyaan oo aad gacan ka siisaan in ay waxbarashadaasi ay sii wataan
waa badan yihiin ardada number of studentska aan fiiga iska bixin karin ama waxun iska bixinaya kala bar ama saddex meelood oo meel ama iskaba joogaba way badan yihiin Ee, runtii annaga waxaan samaynaa baaritaan dheer aan u galnaa ardaygan fiiga iska bixi karin ardaygii isagoo iska socda noo yimaada ee yidhahda aniga wax tabara uma hayo barnaamijkaas inaan waxbartana waa rabaa fursad waxbarasho ama markaas aan annagoo u marayna nidaam annaga hadda xeer noo degsan ayaan fursad la raadinaa ardada caadiga ah oo iyagoo fiiga iska bixin jiray fiiga uu maaragta ku adkaado ayagana waxbaan la fiirinaa oo qayb waxaa jiro ardada xilliyada oo xilli waxaa jiro ardada for example xilli fasalla waxaa jiro oo uniform qaato oo primary ah dugsiyada dhexe ah oo aanan wax jaaj ah ka qaadinaa jirta kooxahaasaan ku darnaa uniformkooda soo qaataan saasay waxbarashadooda kusii wataan ardayga secondary-ga noqdaahi inta badan fiigooda waa iska dabaraan culays hadda naguma hayaan laakiin inta badan ardada bilowga ah iyo dugsiyada dhexe ayaa waxay ugu badan yihiin kuwa aan iska bixi karin jaajka kuwaasna hadba waxbaan la daala dhacnaa qaar waa ka qaadnaa qaarka qaar noo diiwaan gashano iyagu aan barnaamijkaas lagaba qaadin oo noo diiwaan gashano sidaan ugu diiwaan gashana waa jiraan barnaamijkan waxbarashada ee reediyo cadaada ay qabanayso ama saxafiyiintu ay isku xillan saarayaan ee in la dardargeliyo ee runtii laguna soo daro macalimiintii iyo for example casharadii bixinayso kale macalimiinta lafkeeda dooda loo qabto ardada dooda loo qabto ee tartamadoo kale ah fursado la siiyo xilliyada qaar ee fakarka dadweynaha ee lafirkeeda lasoo dhaweeyo qaab in tala dhiibasho ay yeelato talada lagu darsado ee tartamada caadiga ah oo xilliyada maaragta fasaxyada la qabto oo ay laga- lagu qabto deegaanka inay idaacadda laftirkeedu ka qayb qaadato waxaas guud ahaan marka la isku geegeeyo waxay isugu tagayaan nidaamkii waxbarashada deegaanka ka jiray oo la dhiso isla markaana looga qayb qaato qa- sida hadda annagu anagu xoogeena uga qayb qaadanayna realityga marka laga hadlaayo macalimiintu boqolkii haddii la yidhaahdo soddon ma helaan wixii u qalmeen marka macalimiinta shaqeysa xilligan idaacaddana haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale yeeli doonto waqtigeeda geli doonto kobcinta waxbarashada sida hadda ka muuqataba Ee, dhalinta ka shaqeyda laftirkooda inay deegaanka marka hore in waxaa muhiim input la geliyo wax la geliyo markii wax la geliyo deegaanka outputka waxaa ka faa'iideysan kara qofkii inputka ka qayb qaatay marka waxaan qabaa idaacadda haddana fursaday bixisay waa mahadsan yihiin Ee, fursado kaloo dheeraad ah oo kolley talooyinka mujtamacana in la tixgelin goorana ay siido Ee, waxaan hadda ugu muhiimsanaha is leeyahay hadda barnaamijkan laguna xoojin karo laguna kobcin karo ugu muhiimsan waxay tahay inay tartamo la qabanqaabiyo xilliyada fasaxyada oo ay mujtamacu ka qayb qaataan kuwaasoo xataa iskuulaadku haddii kolley eh, xiriirka iskuulka iyo iskuulaadka iyo idaacadda barnaamijka tartamada la wanaajiyo suurto gelin kara in iskuulaadku xataa ka qayb qaataan eh, dhiirigelinta ardada waxyaabaha la siinaayo Eh, sida guudna barnaamijkan oo aqoonta guud oo xilliyada qaar baxana la dardargeliyo doodaha ardada macalimiinta eh, guddiyada waalidiinta laga soo qaadaya in la badiyo ee keliya maamulo in la wareysto la iska dhiga meel aysan noqon maalin guddiyada waalidiinta ku casuula oo iskuulaadka maalin guddiyada ardada maalin macalimiinta maalin maamulayaasha wahaakada maalin guddoonka waxbarashada maalinba ha- cidda markaa quseyda waxbarashadu maalin boqol ee fakarka laga qaada diila yidhaha kadibna dee waxaa la helaa meesha central isugu imaan doonaa meeshaasaa laga wada bart- laga wada maaragtay laga howlgeli doona insha allahu tacaala intaas ayaan ku talila intaasi waxaa inooga eg barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan mikahaatis barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado waxaan la socodsiinaya anigoo ah liibaan cabdi ciise dhanka farsamadana waxaa i qaabilsanaa cumar axmed cumar suxayfa intaa mid lamida toddobaadka xiga aan ku kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo ammaana allah
అరిచకుదివే అరిచోత్తవే అరిచకుదివే అరిచకుదివే అరిచోత్తవే అరిచకుదివే ఆ అరిచకుదివే అరిచకుదివే అరిచకుదివే అరిచోత్తవే అరిచకుదివే అరిచకుదివే అరిచోత్తవే